ismaaciil intaan barnaamijka dhegeystayaasha usoo gudbin barnaamijkan farahaad ku heysay waxaa la yidhi teleefon baa soo dhacay waxaa la yidhi Markaasa- maalmahana dee baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa sheeko ka bilaabantay waxay ku saabsanayd eh, fariimo laysu dirayo lalahaa in tasawir madow lasoo saaro telefoon lambar eh, gaano laga yaabo ama dalalka afrika ah lasoo raaciyey haddaad telefoonkaasi kusoo garaaco aad qabatid aad qabatid waxyeellaa kusoo gaadhaysa marka waxyeelada ma la fasira dhimasho kala ka mid ahayd waxaa dhacday markaa sheekadii baraha isgaadhsiinta bulshada ku koobnayd waxay gaadheen nolosha caadiga ahayd haye magaalooyinkii bay gaadheen waa gartay magaalooyinkooba sahaaley miyadii bay gaadhay ay oon telefoon iyo aan aad wax badan looga fahamsanayn miyadii markay gaadhay xitaa waxaa dhacday tusaale ahaan dad dhiikar qaboo kale salaamaad ayaa lasoo wacay gabadh oo kale la wacay oo kale markaa dhiikarkii waa ku kacay way naxday naxdintii baa dhiiggeedii kacay calashaan waa lagu soo wacay waa lagu hela baystira waa lagu helabaystiri marka dad badan baa marka arrintii baa run u ekaatay telefoonaa la tuuray een, maxaa la odhan jiray qaar baa teleefoonadeedii jejebiyey een, run baa arrintii loo qaatay Waaw. waa tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka sidaad maqlaysaana toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa ma dhici kartaa in qof waxyeelo lasoo gaarsiiyo iyadaoo telefoonka loo dhex marayo marka arrintaas waa la beeniyey caashay Waa la Intaas inay filayaa. waata barnaamijka uga bogan doonaan qodobkaasi iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa dhallinyaro madadaalo ku sameeya dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa fariimo ay sameeyeen waxa ay saamayn ku yeesheen habnololeedkii qaybo badan oo ka mid ah bulshada soomaalida kadib markii dad badan telefoonnadooda gacanta ay isku weydaarsadeen fariimo sheegaya in haddii laga jawaabo telefoon lambarkiisa la tilmaamay qofkaasi uu dhimanayo waxaana soo baxay warar badan oo sheegaya in dad badani ay waxyeello ka soo gaadhay kadib markii ay telefoonna ka jawaabeen arrintaasi run ma tahay mise maaha waxaa barnaamijka marti ku ah qaar ka mid a dhallinyaradii ugu horraysay ee fikraddani ay ka timi oo iyaga laftigoodu leh warkani warsal iyo raadtoonna ah maaha ee farriimo u badnaa madadaalo iyaga dhex marayey ayaa gacmo khaldani ay si khaldan u tarjumeen oo bulshada ku dhex faafiyeen sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah cabdinaasir soola oo aqoon durugsan u leh dhinaca farsamada isgaadhsiinta bulshada haatanna macallinka ah dalka britain wuxuu isaga laftigiisu beeninayaa in ay jiri kartoba in telefoon qof lagu dhex dilo iyadaoo farriimo loo dirayo sidoo kalena hargeysa waxaa ku sugan hibaaq gamuute oo iyana saamaynta arrintaas ka dhalatay ka hadlaysa hibaaq waxay agaasimo ka tahay xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ee c b a marka hore kusoo dhowaada Ah, waa soo dhownahay maalin wanaagsan waxaan ka bilaabayaa een, cabdinaasir een, cabdinaasir waxaa jirta waad aragtay dabcan qoraalla waad ka soo qortay dhowaanahan waxaa shabakadaha isgaadhsiinta iyo iyo noloshii caadiga ahaydba ku batay telefoon lambarkiisu intaa yahay haddii aad wacdid waad dhimanaysaa waxbaa kusoo gaadhaya warkaa boloto farsamo ahaan suuragal ma tahay Eh, ugu horeyn eh, waa aad ayaad umahadsan tahay eh, ismaaciil iyo dhammaan ah, voice of america waxaan kaloo salaamayaa eh, cabdi tahliil oo stockholm jooga oo samarkii aan soo joognay iyo hibaaq oo hargeysa joogta Eh, maya eh, haddii aan kaga jawaabo si toosa waa maya Eh, luqada ingiriiska waxaa la yidhahdaa defying a logic of physics A logic of physics ma noqon karto logic physics waxyaalaha ka hor imaada waxay yihiin cilmiga haddii loo eego marka waxaa la yidhi telefoonka laba saddex saddex shan afar afar sagaal toddoba hal hal hal hal shan ayaa lagu soo wacayaa kadibna dhiig baa lagaa dhuuqayaa shaydaan ama waad ku imanaysaa waa physics logigiisu wuxuu ku sameynaya ka hortag ama define wax dhici kara maaha wax jirana maaha marka farsamada casriga ah marka la eego iyo aqoonta intaad u leedahay een, wax tiknolojiyadda saa la isugu dhex mari karo intaad dee lambar ama ama sidii doonaha lagu soo wacee een, waxyeelo lagu gaadhsiin karaa ma jirta
Eh, laba arrin ayaa jirta Eh, eh, tabcan eh, waxaa dhacday eh, arrintan ee teknolojiyada la yidhi waa maaragtay waa lagu samayn karaa in qof lagu dilo isagoo meel kale joogo waa wax dhici kara ma aha waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd eh, waxa keliya aan ku dhamay waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd dhowr sano ka hor eh, jaamacad ku taala eh, eh, eh, california oo dhanka teknolojiyada inay yidhaahdeen eh, labaatan iyo shan sano hadda ka bacdiya waxaa laga yaabaa carafka barfoonka inaan soo dulmarino mobile phoneka ay yidhaahdeen taasna waa weli waqti baa ka haray laakiin tan iminka telefoonka wax dhici kara ma aha dhanka fiiskada waan gartay n cabdi tahliil eh, dhinaca majaajiladaad caan aada ugu tahay arrinta laftigaaga waad ka hadashay oo dhinaca shawkadaha isgaadhsiinta adiga iyo mid wiil ka mid a saaxiibadaa n bal arrintan madadaalo ma tahay ka dhex socotaa baraha isgaadhsiinta bulshada oo u gudubtay noloshii caadiga ahayd waxa weeyaan ku dhaha wax shaksiyaad ay soo abaabulsheen mafahamtay Waan gartay.
yacni oo loo malanayna horta inay faafayaan laakiin si kedis ah wax ku faafeen saacado gudood maxaad ula jeedaa marka n wax lasoo abaabulay ama ah, dad sawir yar naga siisid yacni lambarka la sheegaayo la dhahayo een, waa lagu dhimanaya mafahamtay haa yacni wax oo lasoo abaabulay oo bulshada laga dhaadhiciyey oo whatsapyada loogu diray gruubyada kadibna ayaga ay faafiyeen waay mafahamtay marka adigu lambarka ma iyada- wacdoo kale shakhsiyan lambarkaas yacni anaga maba wacan boy dadkii yacni oo waxaa kamid ahayn soomahan dadkii yacni abaabulay afaarahan mafahamtay idig adaaba abaabulay anigi iyo yarkii la joogo saaxiibkay in- in waa bircadde iyo annagaa ka dambeeyna ma fahamtay haye
marka waxaan uma malaynaynba horta wax oo oo faafayo laakiin dibaa uga shallaynay markiina la dhahay waalidiin badanaa taleefanadooda qaban waayey dad badanaa yacni ku kala go-ay xataa waxaa la sheegay waalidiin qaar ilmahooda taleefonka ka qaban waayeen waddamo dhaadheer kala jiraan ma fahamtay waan gartay marka idinku madadaala u samayseen marka hore
annaga yacni waa iska qorna ma fahamtay fikradda adigi waxba adig kugu soo dhacaya mar haddii aa wada sheekeysa in laba qof haddaad tihiin marka idinkunbaa marka hore isugu talagalay annagaa qornay marka dad qaar waxaa arkayna xataa sheeganaya lambarka laakiin waxaa waaye sadar muuqda su-aal ka dhan
waan gartay waan kuu soo noqonayaa khadkaygu jir bal waxaan tegi doonaa hibaaq gamute oo hargeysa joogta hibaaqay saameyn noocaaba bulshada ku yeelatay bal arrimahan mararka qaar iyada oo laga yaabo inaanay jirin aad bulshada loogu qaybiyo iyadoo fariimo ah een, iyo saameynta ka dhalata horta runtii saameyn badan bay ku yeelatay arrintan dadka oo dadkii boqosho ayay ku abuurtay dadka qaar xataa waxaa jira inay telefoonadii ka baqdaan oo marka ay telefoonka in lasoo garaaco ay yidhaahdaan waxaana soo garaac tuuraanba telefoonka gediisii oo ay yidhahdaan waxaana soo garaacay wixii dadka garaacayay ee dadkana xataa ay aaminayaan in gargariirinayaan oo ay dhibaata ku dhacday Ma- dadka qaar laftirkooda sidoo kale waxaa xataa saameyn ku yeelatay carruurta iskuullada oo marka iskuullada ay tegeen ayaa waxay dhahan iyagoo yaacay intay maadin la yidhaahdo jira telefoon dadka laga soo wacay oo lagu dhimanayo dadka teleefonada ha qabanin ay dhahdaan iyaguna iyagoo qaadhinaya runtii bidixyo saameyn weynba ku abuurtay dadkii wata heerka gaadhi dadka qaar aaminaan bayna dhimanta teleefonada qabtaan waan gartay een, adigu ma lagu soo wacay marra aniga meymir ma layma soo wacin runtii oo de wax kasiiga umaama arkaya aniga social mediahana waan ka arkaya laakiin sii ugu daran waxaa markii erk iskuulka ka yimid iyagoo yaacay ay yimaadeen ay yidhahdeen telefoonkaad ku qaban dad muxuu hadii kale dadku waad ku dhimanaysaa iyo telefoon baa kusoo garaacaya haye war xataa iyaga ay igu adkaatay inaan ka dhaadhiciyo in arrintaasi been tahay marka marka dambe xataa waxay kaalin heer ay gaayeen yidhaahdaan adigaan waxba ogeyna telefoonkan aad ku qaban inaanad dhimanine waan gartay laakiin sida kale aniga layma soo garaacin la- la- laakiin adiga maxaas leedahay bay ugu wacan tahay in dadku aaminaan ah, telefoon inta lagu soo garaaco lambarka caadiga ahaa inaad ma garanaysaa waxyeelo lagu soo gaadhsiin karo wadanka dhibaata jirta weyad odhanaysa bulshada waxay yaraatay ka fiirsiga waxay u fiirsanayeen social media markay noqday waxyaabaha keliya ee runtii iminka wax walba laga faafin karo haddii labada midin laba afla weeyaan wax walba loosoo isticmaali karo oo mararka qaar wax wanaagsan laga sheego wixii wanaagsanaa waa faafaya wixii muxuu xataa xumaa wuxuu faafayaa si xawli ka badan sidii hore waxu faafi jireen marka arrinta ay keentay arrinta marka weyn dadka aniga horta waxba ka fiirsanaynin oo- oo aan isweydiinayba waxaan marunba ma beenba oo xataa aan raadinaynin inay tixraac helaan waxaan huli waayen kale marka sidan yar ee degdega ay u qaadanayaan muxuu ahay waxaan loo sheegayo taasaa keenaysa markaas inay markiiba waxaan isa ugu faafo marka dambana ay keento cabsidan waan gartay n anoo cabdi tahliil ku noqon doona marka hore aan cabdinaasir solo ku noqon cabdinaasirow eh, waad maqashaa oo arrintu iska faaftay kaftan baa laga yaabaa iyadoo dee waxyaaba badanoo laga yaabo adigu inaad dee iska qoratid baa laga yaaba dad kale inay si kale usii faafiyaan n heerkaana ay gaadho n maxaad is leedahay sidan deg dega ugu faaftay آه، طبعا آه، آه، هذا واحد جرى السوشيال ميديا يا جرى آه، براها فيسبوك آه، انستغرام كواتساب كا wax walba maaragtay eh, dadkan way kala duwan yihiin T- dabcan dhalinyaro ayaa u badan Eh, wiilashan aniga waxaan kula kulmay sweden waa dhal- dhal- rag iska dhalinyaro oo iska haasaawo jecel iska heesa waxyaalo badan sameeya laakiin waxaan eh, ismaaciil ma ahan wax hadda bilowday ma ahan markii ugu horreysay bishii april labada kun iyo todobada iyo waddanka bakistan saan oo kale teleefoono oo sagaal ka bilowda la yidhi haddii aad qabatid eh, kansar baa kugu dhacaya haddii aad samaysid markii dambe xitaa waxay usoo gudubtay eh, waddanka ah, masar ayay usoo gudubtay oo la yidhi qofkii messageka ka jawaaba waxaa ku dhiig buu matagaya hore ayuu ka dhimanaya wiilashii ka dambeeyey markii dambe xitaa waa la xiray oo maxkamad baa waqti dambe lagu- waqti dheer lagu xukumay laakiin ra'yigan ah telefoonkan laisku dilo dhalinyarada waxay ka arkeen filim maraykan ah oo la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sideetan labadii la yidhaahdo murder by phone qof lagu dilay telephone qof baa telefoon kuusoo diraya marku kuusoo diro indhahaga iyo dhagahaga dhiig ayaa ka imaanaya isla markii waa dhimanaysa marka shabakada ayuu ku jira solar portal dot com aan kusoo qoray qoraalka waxa keenaya oo sidan u faafiyey runtii waxaan dhihi karaa ma ma dhihi karo aqli xumo iyo wax garaad la-aan baa keenta ma dhihi karo sababto waxyaabaha ugu yaabka badan waxay ahaayeen dad badan ayaa la soo xiriirin dad jaamacad dhigta ardayda kamid ah baa ila soo xiriirin waxay yidhahdeen macalin arrintan bal ka warran marka xoogaa yaab bay la noqotay arrintu aad bay u fiday waxaana kasii daray dhalinyaro sameeyey video intay wax dhiig u eg oo maaragtay jiimtidan lacag oo kale intay ku daadiyeen funaanad cad ay yidhaahdeen qofkan ba hadda telefoonkii qabtay nafta ka baxday iyo wiil kaloo hargeysa bartay nin istaaganoo nin live ka dubay nin maaragtay meesha istaaganoo yiri hadda igu dhacday marka arrimaha waxay u dhacayaan qaabkan haddii hadda la yidhaahdo telefoonka haddii aad qabatid wax baa kugu dhacaya aan ka welwelsanahay haddii aan ahay qof oo maaragtay kaadimacaan qaba ama dhiig karka aan qaba aan ahay waxaa dhacaya in qalbigayga waxa ku jiray oo la ii sheegay iyo kan aan isu kaashado kadibna arrintii dhanka psychologyga madaxa iga gasho ay damage gaarsiiso markaasna aan ku suuxo way dhici kartaa qof way ku dhici kartaa laakiin tan la yiri telefoonka wax kugu sameynayo waa boqolkiiba shan kun waa waxba kama jiraan waan gartay marka aynu eegno ma is odhan kartaa arrintani waxay su-aal badan gelinaysaa heerka wacyigelinta ee bulshadeenna haddii tusaale ahaan dee war aan sugnayn oo xitaa qofna aanu isweydiinayn say run u ahaanayso uu iska aaminayo oo isagii isku abuurayo dhibaato laga yaabo dhibaatada inaan dibadda uga iman lakin dhibaatada ugu badan ku abuuraysa waxa cabsida isagoo isku abuuray
ismaaciilow bani aadamka maskaxdiisa waxay u shaqaysaa qaab ah qofka waxa uu doonaya keliya yuu arkaa tusaale ahaan hadda marka la yidhi telefoonkan dadku wuu dilaa marka la yidhi qofka waxaa rabaa inuu fadhiisto uu yidhaahdo taasi ma dhici karto logic ma ahan adduunka physics baa lagu shaqaystaa dayax gacmeedka wax wada diyaaradaha wax wada marka logic ma ahan qofka inuu yidhaahdo uu fadhiisto laakiin hadda waxaanba dareemayba boqolkiiba sideetan dadku inay rumaysteen intooda badan ay yidhaahdeen war waxani waa run anigaaba qof aad yiri anagaa soo aasnay galabta qof waa laga yaaba inuu soo aasay waxaa laga yaaba qofka telefoon isagoo ku hayo inuu wedkii u yimaaday ama wadnaha uu garaacay ama wax kale ay ku dhaceen uu dhintay waa laga yaaba telefoon marka usoo dhacay waxaa laga yaaba telefoon ka bilowday eber eber labaatan saddex markuu soo dhaco ku dhintay laakiin waxaa la yidhahda waa coincidence waa isku soo aaday laakiin arrinta ah in qof walba uu rumayso teeda kale ingiriisku wuxuu yidhahdaa beenta haddii la badiyo rumayso kudaraysaa waan gartay cabdihaliil baan ku noqo cabdihaliilo waad aragtaayo dee arrintii waa iska fiday dad baa si kale u adeegsaday wax dee majaajilo iyo inaad dee idinku isticmaashaan iyo dee idinka idinku koobnaato ay ahayd baa dad kale intay isticmaaleen qaarkood sawirro sameeyeen ay bedeleen meelo badan baa la gaadhsiiyey saameyn baa ka dhalatay maxaase maxaad sideedaad imika u aragtaa sidanay wax u socdaan horta dadkeen horta hal mid baa isaga qaldan mafahamte haye
yacni waxaan horta dadaa waxaa lagu leeyahay wiil baa jerman ku dhintay wiilka jermalka ku dhintay waxaa waaye lambarkan oo keliya oo lambarka in africa laga leeyahay horta waa loo jeedaa mafahan haye lambarka keliya soomaaliga qofka soomaaliga ah keliya soo beegsanayo oo qofka kale cadaanka ah soo aadayn jermal intaasoo qofaa joogto intaasoo qoomiyada joogaan taa meelaa haye marka qofka soomaaliya keliya qof walba oo soomaaliya wuxuu ku leeyahay anuu isoo wacay qof walba oo maxaa la dhahay dad waaweyn oo xata xataa waxaa arkaysa dad waaweyn oo ku dhaaranayaba anigoo isoo wacay video call isoo wacay iyo booga marka ani arrintaa waxaa u arkaa waxaa sababay inay yani sii faafto dhimashada oo agteena raqiiska ah masal haye lambarka idinku cidna ma wacdeen lambarka lambarka waxaa laga leeyahay gaana mafahan haye lambarkana maba ahanba lambar ku shaqeynayo caadi loo wici kara ma ahan marka lambarkan lambar shaqeynaya ma aha lambarka lambar shaqeynaya maba ahanba dadaa ku leh wuu isoo wacay dadaa ku leh whatsapp buu ku jiraa whatsappna ma lahan fiberna ma lahan meel uu leeyahay ma lahan masan waan gartay idinku sidee baa ku keenteen arrintan annaga waxaa waaye yacni waxaan wax laysku aaabiyey waayo wax beer maxaa la dhahay barbagandaa oo waa fahmi kartiin oo malena haye
marka yacni dadkaana inay iska dhaadhiciyaan waxyaalahaas kale waa laga fiican yahay marka idinka adigiyo ina waabiro kale markaad iska kaftamayseen oo kale fikirkan sidee buu idinku dhashay inaa idinku iska fikirtaan wax noocana ka fikirtaan marka kuwaad waxaa waaye horta yacni waxaan tijaabinaynay adiga waxbaa isku qabsanay ereygaana sameynaa kora markaas waxaan dhahay miyo meel kuma gaarayo misaan haye yacni inaa iska dhaafto ku fiican adigo arki doontaa oo dhahay cabaar kadib waxaa arkay waa anigoo liisoo diraayo adiga lagu soo diray ha haye marka meesha ugu dambeysana waxaa waaye waa idaacadda digtoonow waxaa ku qoran meesha qofki inuu yacni eh, qoraalada waa akrisaya umaleynaa iska ilaali lambarkaas markii lagu dhaho oo waxaa farintaa kaa soo gaartaa lagu leeyahay idaacadda digtoonow marka yacni inay barabagaando tahay meesha ugu dambeysaa laga dareemi karaa waan gartay een, Marka- maxaa dadka u sheegi lahayd marka dadkan iminka aaminay waxaana inay run yihiin maxaad u sheegi lahayd waxaa u sheegi lahaa dadka waxaa niyadda inay ka saaraan waa been yihiin waxaa waaye annaga hindi maana horta hindiya waxyaalahan jilaan fahmi haye marka waxyaalahan niyadda ha laga saaro wax jira ma ahan dadaa qaar waxay leeyihiinba malakamoodkia lambar soo qaata
waan kusoo noqon doonaa gebagabada cabdi aanu noqday hibaaq baan u tegayaa Een, hibaaqii waad maqashaa sida wax u socdaan Een, cabdi halile waa ka sawir naga sii wuxuu yidhi dee arrintan kaftan iyo wax annaga oo nagu kooban iyo meelahanunba iska ahayd oo dee waad shaar kale loo geliy annaga oo naloo soo diro nalaleeyahay ka digtiro xataa xataa annagii oo nalaleeyahay iska ilaaliya marka maxaad xal u arki lahayd bal bal markaad eegtid waaqaca bulshada say wax u socdaan maxaad talo ama sad wax u arki lahayd runtii horta waxaan oo dhan een, waxa sababaya waxa weeyaan dadku way samaysan karaan waxyaabaha iskaga ciyaaraan ama waxyaabaha isku madadaaliyaan laakiin dhibaatadu waxa weeyaan xawligan uu u faafayo waxaan oo marka uu meel kasoo baxa uu ummadii oo dhan u gaarayo waxaana waxa ugu sab- oo ugu badan ee sababaya waxa weeyaan waa barahan bulshada oo iyagu wixii lasoo dhigo markiiba ay dunida ku faafayso marka waxaan odhan lahaa horta waxyaabaha noocaas ee ciyaarta ku bilaabmaya maadaama dunidu aana dunidii hore ahayn oo la isticmaalayo muxuu ahaye beri bulshada la isticmaalayo markiiba wixii meel laga idhahdo waa adduunka oo dhan gaarayo in horta muxuu ahaye wixii kaftana aan muxua lagu isticmaalin beri- barbaraha bulshada oo aad dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo ay ilaaliyaan waxyaabahaas waa ay saameyn bay ku yeelan karaan sida iminkuba dadkii saameyn ay ugu yeelatay taas horta waa xilka koowaad ee ay tahay inay muxua dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo aan muxuu ahaye wixii ciyaara laga saaro oo aan lagu faafin baraha bulshada taasaana waa horta inay xilka koowaad tahay tan labaad waxa weeya maxaa odhan lahaa un dad- dadkii iyo bulshadana ay cabsidu gashay maadaama dhalinyaradu waxaa sameeya ay idiin sheegayaan wixii waa inay waadin wixii wax lakama tiraan yahay sidoo kalena wax wal oo bu- baraha bulshada lagu faafiyana aanay iyaduna deg deg u rumaysan ay tahayna ka fiirsadaan waan gartay in la isweydiiyo ugu yaraan Een, waxani ma runbaa mise maaha caqliga biniaadanka la waxaan adeegsado runbaa mise absolut in caqliga lala kaashado oo la isweydiiyo waxaan run miyuu yahay mise waxan waa wax la iska ciyaarayo socialkana runtii aad iyo aad loo ilaaliyo maadaama iminka saameyn badan oo ku yeelanayo dunida oo xataa ay dhici karta in du- wadan dhan laga rogi karo baraha bulshada Waan dadku waa inay mas-uuliyad isa saaraan taasaa ugu muhiimsan waan gartay Een, eh, cabdinaasir waad maqashaa bal Een, maxaad odhan lahayd eh, fariintaada ugu dambeysaa Een, xalla way noqon lahayd dadkan waad u sheegi lahayd Eh, wallahi horta runtii eh, labada ra'yi iyo hadallada ay ka dhawaajiyeen hibaaq iyo eh, cabdi tahliil waa maqlay dabcan cabdi tahliil waa wi- wiil dhalinyar ah isaga iyo ina waa beri waxaan isku soo baranay sanadkan Eh, waxaan runtii horta aada ugu amaanaya dhanka hiddaha iyo dhaqanka eh, waxyaaba waxay keenaan ogow dhalinyaradan labaatan jir weli ma gaarin marka waxay keenaan waxyaala maaragtay eh, dhalinta fan u ah laakiin hal mid bay iloobeen hadalkoodu meel dheer buu gaaray ismaaciil qofka hadduu hadalkiisa meel dheer uu gaaro maaragtay haddii waxyaabaha ay kaftan ay ka yihiin waxaa laga yaabaa dhibaato aada u weyn inuu keeno sidaan hadda ka maqalnay eh, hibaaq iyo eh, eh, cabitahay laftigiisaan ka maqalnay marka eh, waxaa loo baahan yahay markii aad mas-uul tahay hadda waxaan dhihi karaa wiilashu waa mas-uul sababtoo ah intaasoo kun intaasoo boqolaal oo kun oo dhalinyaro ayaa dhegaysata waan arkay anigu xataa waan daawadaa video iyo heesaha ay soo duubaan iyo maaweelada ay soo duubaan waan daawadaa marka mar walba eh, waa in mas-uuliyad ay la socotaa waxyaabahan hore la sameynaya anigoo kale hadda tusaale ahaan eh, waad ogtahay arday badan baa wax bara maanta haddii aan idhaahdo eh, maaragtay waxaas eh, baa dhacay waxaa laga yaabaa boqolkiiba sideetan inay leeyihiin waan rumaysan karnaa Waan macallinka gartay.
aan ka maqlin ayay laakiin yidhahdaan.
aan kaa dhex Marka, eh, galo waxya- em, aan aan kaa yar ah.
dhex galo laakiin waxaa jira een, haddeer tusaale ahaan madadaalada haddeer dunidan reer galbeedka waynu naqaanaa Een, madadaalada qofku madadaalada wuxuu dadka kaga qoslisiiyuu sameeyaa laakiin waa inay ku koobnaataa xayndaabka madadaalada oo aanay ka bixin oo ma laga yaabaa dad badan inay wixii tusaale ahaan madadaalada ahaa ay u gudbinayaan xayndaab aan loogu talagelinoo Eh, tabcan waa runta wiilasha markii ay eh, samaynayeen waxyaabo badan bay sameyn uguma talagelin dad baad maaragtay eh, eh, wax ku yeelaysaan ama halkan bay sii gaaraysaa ilaa dawladihii ay ka hadlaan marka waxaan waxay noqdaan waxa la yidhahda luqada ingiriiska viral bay noqdaan viral hadday noqdaan way ku dhamaatay waxaan xasuustaa labada kun iyo saddex iyo tobankii eh, eh, eh, gabar maraykan ah baa waxay tiri anoo naas luujinaya wiilkayga dhashay baa waxay soo wacay taxi iisoo diray soddon jeer shaydaan bay tiri markaasaa la yidhi war sidee kogtay inuu shaydaanka laftigiisa ahaa numberku wuxuu yidhi lix lix lix lix ayuu ka bilowday ayuu ahaa marka sheekadii viral bay noqotay markii dambe dadka intooda badan waxaas ma aaminaan laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka in ay eegaan logica wax la yidhaahdo ama wax aqligalka ah inay eegaan wax waxaa jira aqligal ah iyo waxaan aqligal ahayn ayaa jira haddii aad ku aragtaan wax maaragtay maaweelo ah oo dadku ay ku sheekaysanayaan lumiska kuwaas waa maaweelo laakiin wixii haddii lagu yidhahdo telefoon baa qof kuu soo diray waad ku dhimanaysaa anigu markii ugu horreysoo la iisoo diray qof la iisoo diray waan iska yara qoslay waxaan mooday comedy baan mooday waxaan mooday haasaa waan mooday waan gartay laakiin sheekadu markay isbedeshay waxaa qasab igu noqotay inaan boortoka shabakada angalasola port dot com aan qoraal dheer aan kusoo qoro marka dambena dad ay yidhaahdeen hadda sheekadu waa fahmay laakiin Waaw.
arrimahan ilaa iyo hadda iminkan aan barnaamijka aan samaynayno ismaaciil way socdaan dadba waxayba leeyihiin anaaba soo aasay oo qofkii ugu dhintay anaa soo aasay waan marka gartay arrimahaasna waxaa la doonayaa in in layska ilaaliyo waan gartay n waxaan u tegaya gabagabada n cabditaali cabditaalilow n dhalinyaro baa tihiin madadaalada iska sameeya dad badani waa idinku yaqaanin stockholm ama sweden ama yurub ama eh, dee meelo kala duwan oo dunida laydinka dhegeysta n sidee baa u aragteen kelmadii yarayd ee kaftanka ahayd ee meelaha dhexda dee shabakadaha isgaadhsiinta dhex maraysay inay ummado dhanoo intaa la eg ay gaari karto oo dadka qaarkoodna siyaabo khaldan ay usii fidin karaan iyagoo kusii ladhay muuqaalo khaldan sax waaye horta waxaan horta waxaa waaye waxa laka malaysanin mafahanti wax yani shacbaha inay waa taas horta waa ku qaldanay dhammaan horta bulshaweynta soomaaliyeed maamooyinka waayeelada horta cafisaa ka dalbanayna waan gartay iyo intii ka xumaatay intii ka naxdayba waan gartay annagana dacwo waxaa u haysanaa intii xumaatada sheegtay oo dhahday waxbaan soo duugnay iyo waxbaa yani qarxay iyo waxbaa dhintay markaas annagana oqdadaa u qabnaa mafahanti intii kelmadiina leexisay intii kelmada leeleexisay cuqdadaa u qabnaa intii kalena cafisaa ka dalbanaynaa waan gartay n markaad eegtid kelmadii waatan haatan dee dadkii way way saamaysay maxaad soron lahayd tusaale ahaan oo kale n markaan kelmadda ugu dambeeya ku siiyo xalkuu noqon karaa tusaale ahaan maxaad u sheegi lahayd horta waxaa ji- horta qof walba ani waxaa kula tali lahaa horta qof walba waqtigiisu gaaraya Haye.
mafahanti ma dhaafayo qof walba marka taas hadduu aamino teleefon walaa hadduu waqtigaaga wax ka dhiman yahay teleefonaa sheegayay maxaa la dhahay maxaa la dhahay adiga wax walba kugu dhaco ma dhimanaysa mafahanti haye marka qof walba ilaahay ha ku xirnaado ilaahay ha aamino marka intaasaani ku gabagabayna majaajilaystena waa tahay dhinaca heesaana waad ku tuurtuurataa inan adiga laftigaaga inan baa kaa maqan oo n me- ilaa boqol meel bay kaa jirtaa dumartan ka tortan iga durugtay boqol may dadow dadow dado maxaan ka yeelaa
ilaahay ha soo aruuriya
inanta telefoon ma loo diray
Inanta waa qasab waa wixii bulshada ay qabto way la qabtaa mafahanti haye ma miyaad ka baqayn in inanta laftigeeda telefoon loo diro oo lagaa dilo
wallaahi taas waxaa waaye waa ka murgooda mafahanti haye haye
marka hadda may noqon alxamdulilah waa inoo shaah Eh, waay eh, heestadaasaanuuna kusii gabagabayn doonaa barnaamijkeenna aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin cabdi tahliil oo ku sugan stockholm iyo weliba eh, cabdinaasir oo isna ku sugan cabdinaasir sola oo ku sugan isna eh, dalka britain gaar ahaan london iyo hibaaq gamuuto iyana ku sugan magaalada hargeysa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka soo diyaariyey nalana socodsiinayay halkuu idinkaga imaanayeen waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka intaan dib mar kale u kulmayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacayl waa ninuu dilay ninuu doonis adag baday miduu abiib ku soo tegin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa jacayl waa ninuu dilay ninuu doonis adag baday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa dumartan ka doortaan iga durugtay boqol may dumartan ka doortaan iga durugtay boqol may dadow dadow dado maxaan ka yeelaa dumartan ka doortaan iga durugtay boqolmay dumartaan ka doortaan iga turugtay boqolmay gadow gadow gadow maxaay